Waxaa sare u kaca laga dareemayaa qiimaha la iibiyo alwaaxda lagu dhiso guryaha noocyadooda kala duwan guud ahaan suuqyada magaalada Beledweyne. Sare u kacan ayaa waxaa sababay xirnaanshaha wadooyinka oo ku da-ay roobabka gubay fatahaada webiga Shabeelle oo saameyn weyn ku yeelatay isku socodka wadooyinka magaalada Beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada. Qaar ka mid ah ganacsatada iibisa alwaaxda ayaa raadiyow Beerlula ugu waramay qiimaha ay iibiyaan iyo waxa sababay sare u kacaan.
waxaan iibinaa agabka dhismaha qaybihiisa kala duwan Een, run ahaantii alwaaxda waxay ka timaadaa magaalada muqdisho marmar waa dhacdaa in boosaaso laga keeno laakiin waxay u badan tahay muqdisho oo ah meesha inta u badan alaabta boqolkiiba sagaashan aan ka keenno ayadana alwaaxda halkaas bay ka timaadaa alwaaxda waxay kula baxdaa saddex nooc een, waa steli waa meesamuraalo waa taawlo saddexdaas nooc ayay kula baxdaa marka mid welibana wuxuu leeyahay qeyb iyo waddan iyo taya u gaar ah marka waddamadana way ku kala duwan yihiin Een, cabirkana sidoo kale way ku kala duwan yihiin wallaahi saameyn badan ayuu nagu yeeshay roobka Een, sidoo kale waxaa jirta oo aad ogtahay biyo-baxa roobka saameyntuu nagu yeeshay waxaa ka mid ah meelihii lamas- lasoo marsin jiray alwaaxdii inay go-aan wadooyinkii inay go-aan waayo waxaa laga keenaa magaalada muqdisho in gawaaridii soconaysay ay yaraadaan sida t m ka iyo b g ga iyo gawaari yar oo maxaan ku rahdaa oo markaas tankay soo qaadi karaan oo aad u yaryahay keliya inay noqdaan kintaalkii ama maxaan ku rahdaa loorka intii lagu soo qaadi jiray inuu laba jibaarmo Een, sida daraaddeed markii wixii ay kacanan annagana waxaan ku qasbannahay inaan wixii aan qiimo ahaan aan u kicinno Qiimaha maxaa farqi u dhexeeya?
farqiga u dhexeeya waa wax weyn sababtoo ah een, hadda muraalaha aan kuu sheegay lix dollar iyo sentiyaal aan ku leeyahay awal waxaan gadi jirnay afar dollar iyo afar dollar iyo labaatan senti waxaan dhihi karnaa haddana sare u kac ay nagu sababtay roobabka waa ay jiraan oo haddii ay noqon lahayd transportationkii aad u kacay sidaas daraaddeed marka saameyn ayuu nagu yeeshay tiina waxay sababtay in alaabtii ay nagu soo gashay si qiimo qaali ah annagana qiimo qaali ah aan gadna waxaan ka mid ahay eh, ganacsatada ku nool magaalada beledweyne oo iibiya qalabka dhismaha noocyadiisa kala duwan Eh, noocyada alwaaxyada aan hayo steeliga waa iibiyaa wuxuuna ka yimaadaa wadamo kala duwan saddex wadan oo ugu badan sida eh, jiliga iyo germany iyo jaban saddexdaas wadan ayuu ka yimaadaa si wanaagsan ay bulshada nooga iibsadaanoo bulshada waxay jecel yihiin in maaragtay lasoo dhaweeyo macaamiil wanaagsan laga samaysto oo maaragtay si wanaagsan baan usoo dhaweynaa Eh, waxay nooga iibsadaan si macquul gal ah